wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulankan oo looga hadlayay sidii loo soo saari lahaa baha caafimaad oo loo tababaro daryeelka dadka dhimirka la ee ku nool dalka kulanka waxaa ka qeybgalay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji iyo doctor xabeeb oo ka shaqeeya daryeelka dadka dhimirka la doctor xabeeb ayaa ka waramaya muhiimadda kulankan
shaqo xafiiska wasiirka wasaaradda caafimaadka oo aan ka wada hadlaynin maanta howl soo socotay muddo todoba bilood ah taasi oo ku saabsanayd sidee loo horumariyaa ama loo soo saaraa mental healthy manpower kaadiriin caafimaadka maskaxda waan isku afgaranay
wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji ayaa hay-adaha ugu baaqay inay door ka qaataan sidii loo heli lahaa bax caafimaad oo ka shaqeeya daryeelka dadka dhimirka la isagoo sheegay inay doorkooda qaadan doonaan ka wasaarad ahaan waxaan u baaqayaa bulshada oo dhan hay-adaha iyo dhammaan inay gacan ka geystaan arrintaasaan u baaqayaa sare u qaadida aqoonta loo leeyahay diagnostica iyo treatmentiga cudurada dhimirka ku dhaco waa mid aada loogu baahan yahay hawshaas inuu hogaamiyo doctor xabeebna aad baan maaragtay ugu mahad celinaya waxuuna ku caanbaxay daryeelka dadka dhimirka ka jiran uu ku caanbaxay naxariistiisana maaragtay waa mid oo ziyaado ah
kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa in la bilaabo qorsho soo socday muddo toddoba bilood ah kaasi oo lagu soo saarayo dhakhaatiir aqoon u leh xanuunada dhimirka